Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa dhagax dhigay xarunta Golaha Culimada Soomaaliyeed ee Daarul Iftaax isla markaana laga dhisayo gudaha Masjidka Isbaheysiga ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka qayb galay Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mukhtaar Roobow Abuur Mansuur, qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kaleeto. Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mukhtaar Roobow Abuur Mansuur ayaa sheegay in muhiimadda weyn ee laga leeyahay xaruntan ay tahay mideynta culimada Soomaaliyeed.
Aad maanta dhagax dhigtay khilaaf in badan jiray inuu soo afjaro waxaan rajaynaynaa culimadii xaruntoodii iyo tan baarlamaanka oo iska soo horjeedo inay runtii wax badan kan kan booqan doono oo ay ka soo bixi doonto natiijo ummadda ay u aayi doonaan insha allahu tacaala Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre iyo qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajir ah u bogaadiyay dhagaxdhigga xaruntan.
aad baad u garanaysaan baahida aynu u qabno runtii inay culimmadu isu timaaddo ee arrintaa waxaan isleeyahay waddankan iyo dalkan iyo dadkan isku wadadiisa iyo diinta horumarinteeda ayay qayb weyn ka tahay waddamadoo dhan baa leh kuwa xataa jaaliyadaha islaamka ku nool yihiin een ayagu muslimiin ahayn ku magacawnayn ayaa leh laakiin innagu inaan yeelan weyno ee runtii waa dib u dhac ee iyo iyo iyo iyo takhalluf inagu dhacay weeye ee maanta ayaynu insha allah ka soo kabanaynaa waana maarayaa ee culimmada aad bay u mahadsan yihiin dadaalka ay ay iyagu iskood u wadaan ay isugu yimaadeen ee ay ku sameeyeen maxaan ku dhahaa madallooyinka iyo maxaan ku dhahaa ee ee ee ee, maxaan ku dhahaa ee, guddiyada gaargaarka ah ee markii dambena isugu yimaadeen ee majliska culimmada ay ku leeyihiin haddii aysan ayagu jiri lahaynna injaasaadkii faraha badnaa hadda laga soo sheekeeyey runtii lama qabteen iyadoo la ogaan jiray wixii hore culammadu ay ay ducfi ay soo mari jireen maanta in daarul ifta la dhagax dhigo weliba loo dooro buqcadii ugu munaasabsanayd waa masjidkii atadaamun alislaami halkaan uu noo yahay ah, barlamaankii halkaan uu yahay amnigii iyo arrimaha gudaha halkaan yihiin ah, weliba calaa bawaabat ah, la- la- qasri riyaasa oo aan joogno maanta de waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo إلهي سبحانه وتعالى وحول ليهي وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون يعني إلهي يا رسول كيسة مؤمنين أي أركاية شقية مركز شقدي إلهي يا رسول كيسة مؤمنين أي أركاية أو شغال لغو فرحاها يا ما أنت ماشتان ماشان تالا معد كاسوين أو أساقنا دوري كنتم سنة أن لفرينو ماشا سقبر برسنايو وزيركم انتو دايعتركو سمي هدنا أو فريا ما أنت مصر دقري لغو قادنا أيانا إنجازاتكو كميديها إيو حجكي سيدا لون نظاميي iyo culummada soomaaliyeedoo la mideeyey laba jeerna shir caalamiya loo qabtay runtii marka waxaan dhihi karnaa waa wasaaratu najaaxaad Xaruntan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli baahi badan looga qabay dalka waxaana lagu mideyn doonaa culimada Soomaaliyeed.